madaxweynaha somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee dad ka badan boqol qof ay ku dhinteen taasoo uu ku tilmaamay wax laga xumaado isagoo u rajeeyay bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho in ilaahay siiyo nabad buuxda geesta kale muuse biixi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlaya sagaal iyo labaatan guurada xuska maalinta asaaska ciidamada booliska somalilan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horreysay kaga hadlay dhibaatadii ka dhacday toddobaadkaynu ka soo gudubnay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taasoo ahayd qaraxyo isxigay oo ka dhacay isgeyska soobe kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan boqol qof tallaabadaasi ayaa madaxweyne biixi ku tilmaamay mid murugadeeda leh argagaxeeda leh islamarkaana laga naxo oo loo duceeyo dadka dhibtaasi ay ku dhacday isagoo u rajeeyey in dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool ilaahay nabadgelya darrada ka dulqaado jaarkeenna dalalka joorska nahay in badan qaar ka mid ah ayaan haysta nabadda waynu u ducaynaynaa in ilaahay ka saaro mixradaha iyo colaadaha iyo dagaalada dhammaan ummadaha oo dhan islaamka iyo biniaadmiga oo dhan gaar ahaan waxaynu ducaynaynaa dalalka dhibaataha sida aad iyo aad ay ugu soo cuus tahay soomaaliya muqdisho wixii ka dhacay waa aragteen waa maqlayseen oo waa aragteen mashaqadii ka dhacday way gar dad shiciba oo masaakiina oo mashaqada intaa lay ka dhacday naxdin iyo argagaxeeda inaad qof wal oo bini aadmin ugu damqanaya innaga oo diin iyo soomaalinimo iyo jaalnimo iyo ehelnimo wadaagna aad iyo aad baan uga naxanaano uga murugoona waxaa dhacay maanta tabarteeda waa ducoo keliya madaxweyne biixi ayaa isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu sheegay in somalilan tamarteedii awooddeedu ay tahay inay u ducayso dhibaatada soomaaliya iyo muqdisho ka taagana dhibaatada dadka reer muqdisho haysatana ay somalilan dadkeedii iyo xukuumaddeeduba u ducaynayaan haddii ay awoodaan in ay tamar wax ku taraanna ay ku tari lahaayeen sida walaalahooda jabuuti ay uga qayb qaateen sida uu madaxweyne biixi sheegay
haddaanu awoodaha qaar u leedahan oo waa ka qayb geli lahay si ay uga qayb gashay jabuutiga oo kale khadar maxamed cakulle v o e hargeysa